الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والمرسلين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم kuw guddoomiyaha golaha wakiilada dowladda puntland ujeedda soo gudbin oo daraska miisaaniyadda laba kun iyo labaatan iyo xeerka ilaalinta ku dhaqanka miisaaniyadda laba kun iyo labaatan mudana guddoomiye mudana yaaliye marwooye waxaa sharaf weyn noo ah maanto ay taariikhdu tahay sagaal iyo tobanka bisha koob iyo tobnaad laba kun iyo sagaal iyo toban in aan idiin soo gudbino miisaaniyad miisaaniyadda sanadka laba kun iyo labaatan iyo xeerka ilaalinta ku dhaqanka miisaaniyadda qaabdhismeedka miisaaniyaddu waa hab muujinaya sidii loo fulin lahaa siyaasadda iyo waxqabadka dowladda muhiimadda miisaaniyaddu waa in la diyaariyo siyaasadda do- waa in la diyaariyo siyaasad dowladdu ku gaari karto hiigsigeeda muddada dhow iyo tan dhexe iyadoo la muujinayo ku talagal dhaqaale ee la soo xarayn karo iyo qoondada kharashaadka lagu gaari karo yoolasha dowladda siyaasadda dowladdu waa in miisaaniyadda soo socota ee laba kun iyo labaatan lagu saleeyo baahiyaha asaasiga ah lagu saleeyo baahiyaha asaasiga ah iyadoo lagu xisaabtamayo dakhliga la soo xarayn karo iyo filashada koror miisaaniyadeed iyo caawimo dibadeed oo la heli iyo caawimo dibadeed oo la heli karo maadaama dowladdu aysan wada dabooli karin baahiyaha kharashaadka joogtada ah siyaasadda dowladdu waa in bixinta kharashaadka loo kala horraysiiyo sida u kal- siday u kala mudan yihiin iyadoo laga duulayo rabitaanka shacabka iyo dowladda puntland sanad miisaaneedka laba kun iyo labaatan waxay diiradda saaraysaa shan tiir oo ku lug leh kobcinta dhaqaalaha amniga iyo adeega bulshada tiirarkaas oo ay sal u tahay hufnaan maamulka maaliyadda oo si habboon loo maamulo waxaana ka mid ah ah miisaaniyadda oo loo dhaqangeliyo sida baarlamaanku u ansixiyo iyo si waafaqsan habraaca miisaaniyadda iyo xisaabaadka dowladda ba miisaaniyadda laba kun iyo labaatan waxay xoogga saari doontaa abuurista ilo dakhaale i- abuurista ilo dakhli oo cusub gaar ahaan kobcinta canshuuraha beriga ee kala duwan si loo helo koror dakhli oo dabooli kara odoroska miisaaniyadda isla markaasna yarayn kara tiirsanaanta canshuuraha ganacsiga caalamiga ah Ca- miisaaniyadda oo laga qo- miisaaniyadda miisaaniyadda oo looga qoondeeyo horumarinta gobollada iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha sida wadooyinka gaadiidka isku xira gaalkacyo garowe garowe laascaanood garowe boosaaso sidoo kale waxay dowladda puntland si joogta u bixin doontaa kharashaadka dhammaystirka waddada ceeldaahir ceerigaabo nidaamka fmska oo la gaarsiiyo dhammaan baraha canshuuraha aruurinta meeshay ka suurtogeli karto si loo suurtogeliyo in dakhal aruurinta loo adeegsado qaab elektaroonig ah oo daahfuran si waafaqsan siyaasadda dowladda miisaaniyadda dowladda laba kun iyo labaatan waxay xoogga saari doontaa hirgelinta nidaamka axsaabta badan iyo barnaamijka horumarinta dimuqraadiyiinta puntland miisaaniyadda oo koobaysa dakhliga iyo kharashka dowladda ee sanadka laba kun iyo labaatan waxaa qorshaysan inay dhaqangasho kowda janaayo sanadka laba kun iyo labaatan ilaa bisha labiyo tobnaad sanadka laba kun iyo labaatan mudana guddoomiye mudana yaal iyo marwooyin waxaa muddadii yarayd ee dowladdu shaqaynaysay suurtagal suurtagala waxaa muddadii yarayd ee dowladdu shaqaynaysay suurtagalay in la gaaro yoolal badan oo higsigeeda xukuumaddu cod dheer ku sheegtay a waxaan abuurnay jawi kalsooni ku abuuraya hay-adaha amniga shaqaalaha dowladda iyo sidoo kale shirkadaha adeega bixiya taasoo ah inay xuquuqdooda helayaan bil walba waxaan meesha ka saarnay dhaqankii fadlan taasoo noo suurtogelisay inaan bixinno mushaharka tobankii bilood ee lasoo dhaafay hadday ahaan lahayd amniga iyo shaqaalaha dowladda waxaa suurto gashay in sagaal milyan hal boqol sagaal iyo toban kun sagaal boqol toddobaatan iyo lix sanadkii halka ay ka kooban tahay bishii toddoba boqol konton iyo sagaal kun sagaal boqol sagaashan iyo siddeed laga beekhaamiyey madaxyo miisaaniyeed oo loo arkay inaysan la jaan qaadi karin mudnaanta dowladda waxaana ku talagalku yahay waxaana ku talagalku yahay in madaxyada la beekhaamiyey loo waafa- loo waafajiyo mudnaanta miisaaniyadda sida ugu habboon kororka miisaaniyadda sanadkii laba kun siddeed iyo toban laba kun sagaal iyo toban wuxuu noqday sanadkii shan iyo toban bilyan shan iyo toban milyan toddoba boqol sagaal iyo toban kun sagaal boqol todobaatan lix oo u dhiganta bishii hal milyan saddex boqol sagaal kun sagaal boqol sagaashan iyo sideed waxa uu noqonayaa farqigu waxa uu noqonayaa lix milyan iyo lix boqol sanadkii halka bishii uu noqonayo shan boqol iyo konton waa marka la kala jaray lacagtii la beeqaamiyey iyo kharashkii markii la kala la kala jaray waaye miisaaniyadda sanadka laba kun iyo labaatan waxay ka kooban tahay dakhliga gudaha dakhliga bangiga adduunka hay-adaha caalamiga ee kala duwan dowladaha hoose iyo dooqa iyo deeqaha laga filayo dowladda federaalka ah jaartarkaana waxaa ku ku jira dakhligii aan aan malaynaynay dakhliga gudaha aan odorosnay sanadka laba kun iyo labaatan toddobaatan iyo sagaal milyan iyo laba boqol sanadkii halka ay ka tahay bishii lix milyan iyo lix boqol kharashka dowladduna wuxuu dhan yahay sagaashan iyo saddex milyan afar boqol lixdan lix kun lix boqol konton iyo lix sanadkii halka bishii uu ka noqonayso toddoba milyan toddoba boqol siddeetan iyo siddeed kun siddeed boqol siddeetan iyo siddeed waxaa halkaa ka muuqata in kharashku ka badan yahay dakhliga lacag dhan afar iyo toban milyan laba boqol lixdan lix kun lix boqol konton iyo lix una dhiganta bishii hal milyan hal boqol siddeetan iyo siddeed kun siddeed boqol siddeetan iyo siddeed taasoo ka timi sidinka dakhliga gudaha saddex boqol kharashkeenna dakhliga gudaha laga rabo wuxuu ahaa lix milyan iyo sagaal boqol dakhligeenu wuxuu noqday lix milyan lix boqol halkaasaa saddex boqol ka timi rajada laga qabo deeqbixiyayaasha siddeed boqol siddeetan iyo siddeed kun siddeed boqol siddeetan iyo siddeed waxay noqotay lacagta ay isdheer tahay miisaaniyaddu hal milyan hal boqol siddeetan iyo siddeed kun siddeed boqol siddeetan iyo siddeed m b kharashka dheeriga waxaa laga malaynayaa saddex boqol korarka miisaaniyadda gudaha halka caawimada amniga aan ka helayno shan boqol oo kun bishii iyo saddex boqol siddeetan iyo siddeed kun siddeed boqol siddeetan iyo siddeed aan ka rajaynayno inaan ka helo deeqbixiyaasha caawiyaasha caawiyo kaabayaasha dhaqaalaha miisaaniyadda laba kun iyo labaatan oo halkidhig u tahay hufnaan iyo howlkarnimo waxay aad uga taxadirtay inaysan korar canshuureed oo la taaban karo soo rogin taa oo ay sabab u tahay in loo turo shacabka iyo ganacsada oo si dadban u dallacaya shacabka culayska canshuurta ee ka imaan kara dakhliga canshuuraha ayaa la filayaa inuu ka noqdo boqolkiiba toddobaatan iyo siddeed dakhliga gudaha halka tobankii bilood oo laba kun sagaal iyo toban uu ahaa dakhliga gudaha toddobaatan iyo laba boqolkiiba oo keliya dakhliga aan canshuuraha ahayn ayaa sidoo kale la saadaaliyey inuu noqdo labaatan iyo laba boqolkiiba waxaa lasoo waxaa la soo bandhigay boqolkiiba shan canshuurta gadista sales taxka iyadoo sidoo kale shaqaalaha hay-adaha mushaharkoodu ka sarreeyo siddeed boqol oo dollar waxaa la gaarsiiyey inay waajibto labiyo toban boqolkiiba waxaa xusuusi waxaa xusuusin mudan in shaqaalaha ay ku waajibays ku waajibayso noqon karayaan kuwa ka shaqeeya shirkadaha ganacsiga waaweyn enjooyada maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah marka laga reebo shaqaalaha tooska ugu shaqeeya u n-ka iyo diblomaasiyiinta korarka dakhliga mudana guddoomiye mudanayaal iyo marwooyin isku darka labada canshuuroodoo kale kore keliya waxay kordhin kartaa miisaaniyadda wax ka yar boqolkiiba toddobo iyo koror dakhli oo kale intaan imaanka iyo koror dakhli oo kale imaan karo haddii laba qodob inoo suurto gasho waxaa la joojiyey lacagihii curaaraha iyadoo hay-adaha dowladda loola dhaqmayo inay inay yihiin hay-ado miisaaniyad isticmaala sidoo kale waxaan qorshay sidoo kale waxaan qorshay waxaa qorshaysan in la xoojiyo unugga wasaaradda maaliyadda u xil saaran kormeerka iyo si dhow ula socoshada qaabka qabashada iyo xaraynta dakhliga dowladda si loo hubiyo in dakhliga dowladda loo qiimeeyo loo qabto loona xareeyo si waafaqsan shuruucda iyo xeerarka maaliyadda dowladda puntland kharashka dowladda mudana guddoomiye mudanayaal iyo marwooyin hay-adaha amniga maamulka iyo waxsoo saarka ayaa kharashkooda ku talagalka ahi kordhay kharashka hay-adaha adeegga bulshada inkastoo iyana wax aan la dareemi karin kordheen waxaa qorshaha lagu darsaday in hay-adaha helaan hay-adahani helaan deeqo dibadeed taasoo aan la qabno maamullada soomaaliya madaxyada miisaaniyadda oo kordhay waxaa ka mid ah kow madaxa mushaharka golaha xukuumadda madaxa mushaharka golaha wakiilada horumarinta gobollada tayeynta kaabayaasha dhaqaalaha horumarinta arrimaha amniga iyo sirdoonka horumarinta dimuqraadiyeynta horumarinta arrimaha dhallinyarada iyo haweenka horumarinta arrimaha maalgashiga handidhowrka guud iyo garyaqaanka guud wasaaradda warfaafinta wacyigelinta iyo arrimaha bulshada iyo horumarinta garsoorka shaartarkaana waxaa ku qoran miisaaniyadeennii kharashkiibaa ku qoran wadarta guud ee miisaaniyadeennu waa saddex boqol afartan iyo lix milyan afar boqol lix iyo toban boqol konton iyo sideed dhibic sagaashan iyo sagaal gebogebo mudana guddoomiye mudana yaal iyo marwooyin miisaaniyadda aan hadda samaynay waa odoros haddii uu yimaado koror miisaaniyeed ama isdhin waxaa diiwaegis lagu samaynayaa miisaaniyadda bisha lixaad laba kun iyo labaatan sida sharcigu qabo mudana guddoomiye waxaan golaha sharafta leh ka codsanaynaa inay ansixiyaan buugga miisaaniyadda iyo xeerka ilaalinta ku dhaqanka miisaaniyadda laba kun iyo labaatan si ay u dhaqan gasho xilliga loogu talagalay wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu